بsm اllh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin amا bعd qaala الإmam أbu dawud سlayman بن الأشcث السudistaniي raximh اllah taعaalى baabu man radda can muslimi غiibة baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man radda qofkii celiyey can muslimin muslim xaggiisa ka difaacay oo ka celiyey kiibatan xan la xamanayo qof muslim oo la xamanayo qofkii ka celiyey oo cirdigiisa markaa difaaco wixii ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabyahay qaala alimaamu abuu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamed bni asmaaءa bni cubaydin qaala xadaanaa bnu lmubaarak can yaxya bni ayuuba can cabdillaahi bni sulaymaan can ismaaciila bni yaxya almacaafiriy ismaaciil bnu yaxya almacaafiri huwa majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud can sahli bni mucaadi bni anasin aljuhaniy wahuwa laa ba'sa bihi ilaa fii riwaayaati zabbaan canhu halkan marka zabbaan riwaayaadkiisa ma aha sidiisa kale marka ninkan laa ba'sa bihi weeyaan sanadka marka wax dhiba uma laha laakiin ninka kale ismaaciil ibni yaxya almucaafiri yaa isaga wuxuu jahaale ay ku sugan tahay can sahli bni mucaadi bni anasin aljuhaniyi can abiihi can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi man xamaa mu'minan mu'min qofkii ilaaliyo min munaafiqin munaafiq ka ilaaliyo uraahu qaala waxaan malaynayaa inuu yidhi bacata allaahu ilaahay wuxuu u soo diraa malakan malak yaxmii laxmahu dhiiggiisa ee hilibkiisa ilaaliyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min naari jahannam jahannamo naarteeda ka ilaaliyo waman ramaa musliman muslim qofkii gano oo ku tuuro bishay-in wax yuriidu uu rabo markaa xaal uu doonayo shaynahu ceebayntiisa bihi shayga uu ku ceebeeyo xabasahu allaahu ilaahay wou xabisaa qofkaasi calaa jisri jahannam jahannamo buundadeeda ayuu ku xabisaa siraadkii xataa yakhruja intuu ka baxo mimaa qaala wixii uu yidhi ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro lijahaalati ismaaciila bni yaxya almacaafiriy ayb jahaaladaasaa marka xadiidkan ku jirta sidaasuu daciif ku yahay macnihii marka abu daawuud u tarjamtayna de xadiidku wou wataa oo waxaa ku jirta qofkii qof mu'mina munaafiq ka ilaaliya cirdigiisa uga ilaalinayaa iyo kudhicidda uu ku dhacaayo ayuu ka ilaalinaya qofkaa ilaahay subxaanahu watacaala malag isagana hilbihiisa naarta ka ilaaliya ayuu ilaahay u soo bixiyaa aljazaau min jinsi alcamal ayb xadiidkasa dacfi baa ku jira kuwo kalaas aan saxeyn laakin uu keenayo qaala xadaanaa isxaaqu bnu sabaax qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala akhbarana alleyt qaala xadaanii yaxya bnu sulaym wahuwa yaxya bnu sulaym bni zayd majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud أنه سمع إسماعيل بن أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل جابر بن عبد الله وxaan ka maqlay أبو طلحة بن سهل وأبو طلحة magaciisa زayd aa l زayd بن سهل ayb kunyadiisii baa hadda marka uu magaca aabihii la xiriiriyey أبو طلحة marka waa kunyo magaciisana waa زayd aa l زayd بن سهل ayb yaquulaani iyagoo dhahayaan maqlay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi maa min imri'in qof ma jiro yakhdulu imra'an qof hoojinayo musliman qofkaa oo musliman muslim ah fii mowdicin meel ku hoojinayo dhexdeeda meesha oo tuntahaku lagu qararinayo fiihi makaanka dhexdiisa xurmatuhu xurmadiisa lagu qararinayo wa yuntaqasu fiihi lagu nuqsaaminayo min cirdihi cirdigiisa ilaa haddii uu jiro khadalahu allahu ilaahay baa hoojinaya isagana fii mowdinin meel yuxibu fiihi meeshaa dhexdeeda uu ku jecel yahay nusratahu gargaarkiisa meel in loogu gargaaro uu jecel yahay ayaa ilaahay ku hoojinaya isagana hudlaanka marka macnaheedu waxaa weeyaan qof adiga garab kaa filanayo oo aadan garab siinin yacnii qof mu'mina qof hoojiyaa ma jiro meel cirdigiisa lagu gogoosanayo hoojintu marka waa maxay qofka mu'minka meeshaas nusrow kaa rabaa nusradaas marka haddii aa u sameey weyso ama uu waayo uu kaa waayo adigana meel aad jeceshahay in ilaahay subxaanahu watacaala lagugu gargaaro ayaa ilaahay uu kugu hoojinayayo garabkaaga uu ka baxaya wamaa min imri'in qof ma jiro yansuru musliman muslim u hiiliyo fii mowdicin meel dhexdeed ugu hiiliyo yuntaqasu fiihi lagu nuqsaaminayo min cirdihi cirdigiisa wayuntahaku fiihi lagu qararinayo min xurmatihi xurmadiisa ilaa nasarahu allaahu casa wajalla allah u gargaara isagana fii mowdinin meel yuxibu fiihi ou jecel yahay nusratahu hiilintiisa yacnii meel in loogu hiiliyo ou jecel yahay alla ugu gargaaraa xadiidkan isagana isnaadkiisa jahaale ninkaa waxaa ku sugan yaxya bnu sulaym oo markaa isagu majhuulka ah ayb qaala yaxyaa waxadataniihi cubaydullaahi bnu qaala yaxyaa waxadataniihi cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cumara wa cuqbatu bnu shadaad yuu yidhi ayb oo marka riwaayadii hore yaxya bnu sulaym ismaaciil ibni bashiir uu ka warinayo halkaanna marka wuxuu leeyahay waxadataniihi cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cumara iyo wacuqbat bnu shadaad laba sheekh oo kale u sheegay laakiin isagaa majhuul ah qaala abu daawuud yaxya bnu sulaym haada huwa bnu zayd mowla nabiyi sala allahu calayh ali wasalam wa ismaaciilu bnu bashiir mowlaa banii magaalata waqad qiila cutbat bnu shadaadna waa layidhi mowdica cuqba meesha ah axaadiidtan laakiin waxaa looga kaaftoomayaa ficilka nebiga sala allahu calayh ali wasalam isagu markii dagaalkii tabuuk isagoo u socdo oo markii kacb ibnu maalik uu tabay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam ee uu yidhi maa facala kacb ibnu maalik kacab muxuu sameeyey aatee ninkii marka uu yidhi qad xabasahu burdaahu waxaa celiyey labadiisii go wannadaru fii citfayhi iyo labadiisa gaar uu fiirfiirinayo xaraga ayaa reebtay uu yidhi mucaad ibnu jabal markaas waa tii uu yidhi bi'sa maa qulta waxaa tidhi baa baasleh waa u gargaaray marka meel cirdigiisa wax looga dhacayo ayuu ugu hiiliyey nebiga marka waa joogay waa u qiray marka ayb sunnadaas iyo axaadiid kaloo fara badan iyaa laga qaadanaya marka macnaha u baabaystay marka tabwiibku maahan in labada xadiisoos uu qoray haddii ay daciif yihiin waxba inaynan ku soo aroorin ma aha marka oo qofka iyo nusuusta kale caamka ah yacnii qof kastoo muslima qofka kale waxaa ka xaaraam ah yacnii inuu marka garabkiisa ka baxo inuu been u sheego axaadiidta faraha badanoo macnahaas sheegaysa ayb laa yuslimuhu walaa yakduluhu cadowgiisa uma dhiibo ma hoojiyo oo garabkiisa kama baxo meel ou nusra iyo gargaar ugaga baahnaa garabka bax kuma sameeyo nusuustaasaa marka laga ayaa laga qaadanaya baabka wax ku soo arooray baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man axad laysa lahu iiba laysa lahu kiiba qof aan markaa kiibo iyo xan aan lahayn baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qof laysa aynan u sugnaanin huwa mankaasi lahu isaga kiibatan aynan u sugnaanin qof aan kiibo iyo xan aan lahayn oo isaga yacni xantiisu bannaan tahay buu ka wadaa xan xaaraan ah qof aan lahayn marka yaa la xaman karaayo yani xantiisu bannaan tahay baabku marka macnihiisu saas qaala xadaثana caliy bnu nasri wahuwa aljahdamiyu qaala akhbarana cabdsamd bni cabdilwari wahuwa cabdsamd bni cabdilwaariث bni saciid atannuuri min kitaabihi kitaabkiisa wuxuu noogaga warramay qaala xadaanii abi abihi marka cabdilwaari ibni saciid qala xadaana aljurayriyu saciid aljurayri can abi cabdillaahi aljushamiy ayb abu cabdillaahi aljushami ibnu xajar wuxuu yidhi shaykhun lisaciid aljurayri majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud qaala xadaanaa jundubun qaala jaءa acraabiyun nin reebaadiyaa yimid faanaaha raaxilatahu hashiisiibuu tu'iyey hashiisiibuu fariisiyey uma caqalaha waa dabray kadibna uma dakhala almasjida masjidkiibuu galay fasallaa khalfa rasuuli illahi sal l salam nebiga gadaashiisuu ku tukaday falamaa sallama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama markuu nebiga salaamo noqsaday ataa raaxilatahu gaadiidkiisiibuu u yimid hashiisii fa adlaqahaa waa furay uma rakiba waa fuulay uma naadaa waa dhawaaqay allaahuma yaa allaahu allow irxamnii aniga ii naxariiso wa muxammadanna u naxariiso walaa tushrik ha wadaajinin fii raxmatinaa naxariista aad noo naxariisanaysa annaga axadan qofna hana wadaajinin oo labadeenna noo naxariiso qof kale ha u naxariisanin innaga macahenna saasuu yidhi faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ataquuluuna ma dhahaysaan oo ma malaynaysaan yani ataquuluuna atadunnuuna ma u malaynaysaan huwa isagu adallu inuu ka baadinimo badan yahay huwa isagu adallu inuu baadinimo badan yahay am baciiruhu mase ratigiisa inuu dhunsan yahay ayb isaga iyo ratigiisa yaa yacnii wax moog oo dhunsan ayb oon waxba garanaynin isaga ratigiisii yaan wax garanaynin labadooda alam tasmacuu miyaydnan maqlin ilaa maa qaala waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen balaa ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxay tahay ninkaani wuxuu la jahray shay xumaa xun shayga xumaantaa qofka la jahrana xan male marka intii uu la jahray xankuma laha ayb maaha wax kale ma laga hadlaayo intii isaga uu muujistay oo bannaanka uu soo dhigtay haddii intaa lagu sheego wax ka dhalanayo wax dhibaataa ma laha waa marka meesha marka mujaahirku almujaahiru laa kiibata lahu marka sidaa la leeya waa wixii uu la jahray waay uu bannaanka soo dhiganayo wixii uu asturtay ama uu qarsaday waa iyadu baabkeedu baabka ayb waxaana marka maxalushaahid u ah taquuluuna huwa adallu am baciiruhu nooc marka waxaa weeye isaga dabcan isagoo maqana hadalkan la yidhi laakiin muxuu ku mutaystay mujaaharada warkan xun oo bannaanka soo dhigtay ayb xadiidkaase abu cabdillaahi aljushami ayaa ku jiro bacsi uu ku jiraa ayb oo yacni majhuulka ah xaafidku wuxuu yidhi ibnu xajar fatxulbaariga qaala alculamaa'u culummadu waxay yidhaahdeen buu yidhi tubaaxu alkiibatu xanta waa la banneeyaa fii kulli qaradin saxiixin sharcan ujeeddo kastoo hagaagsan sharci ahaan hagaagsan xanta waa loo banneeyaa ayb xaysu yatacayanu dariiqan ila alwusuuli ilayhi bihaa goorma waayo laakiin waa marka ay waajib noqoto inaan shaygaa in la gaaro laguna gaari karin dariiq xantaas aan ahayn aan lagu gaari karin ayb shay kastoo qarad kastoo saxiixa in la gaaraana ay caynowday oo waajib ay tahay dariiqa keliya lagu gaari karaana ay tahay xan markaas waa bannaan tahay ayb ka tadallumi oo kale qofkii waa la dulmiye dulmi buu rabaa inuu iska duuliyo marka inuu garkiisa sheegto walisticaanati kaalmo calaa takyiiri ilmunkar munkar in la dooriyo ayuu rabaa nin baad rabtaa inaa u kaalmaysato war nimankan meeshaan munkaray ku hayaane seen u doorinaa dadkan wax ugu sheegnaa xan waxaa weeyaan mutacayin ah oo yacni qofkiiba awood u leh ay markaa waajib ku noqonaysa walistiftaa'i wa kal istiftaa'i oo kale jawaab dalab qof baa shiikh baa su-aal weydiinaysa su-aashiina qofay ku xidhan tahay waa markay tidhi hinda binti cutba markay tidhi ina abaa sufyaan rajulun shaxiixun abuu sufyaan waa nin baqiil ah aniga ilmahaygana wax nagu filan nama siiyo nebigay weydiine abuu sufyaan waa maqan yahay markaas waa istiftaw waalmuxaakamati maxkamad maxkamadayn waataxdiiri min ashari sharka digid wayadkhulu fiihi shar in laga digaa waxaa soo gelayuu yidhi tajriixu ruwaati ruwaadda oo la jarxiyo ruwaadda xadiidka warisa iyo kuwayaalkaa marka in la jarxiyo hadda majhuul iyo kadaab iyo wadaac ayaan sheegaynaa oo kutubta ay sheegayaan taasoo kale marka waa gelay washuhuudi markhaatida la jarxiyo nin baa nin inuu markhaati u noqdo rabo war ninkan waxaas waxaas u sameeyaa markhaati ma galo qaali waa loo sheegi karaa haddii kale xaq dadaaduu qaadanaya xaqan lama joojin karo ilaa ninkan in la xanta ma ahayo waa jaa'is markaas ayb wa iclaami man lahu wilaayatun caammatun ayb bisiirati man huwa taxta yadihi iyo nin wilaayo caama haysto dadkan dadka u taliyo ayaa la rabaa in loo sheego dad ku dhex nool oo isaga ku hoos nool oo isaga xukunkiisa gelaayo dhaqan ay ku dhaqmaanaa la rabaa in la gaarsiiyo oo in loo sheego tan maaha iyaduna marka oo si uu maslaxa uga qabto ayb wajawaabi اlistishaarati fii nikaaxin aw caqdin min alcuquud waa lagula tashtay ninbaa nin wuxuu ku weydiiyey qofkaasaa gabadh iga soo doonay ama gabadhibaa waxay tihi ninkaasa isoo doonay bal ninkaas ka waran adaa taqaano xan maaha waa sheegaysaa waxa uu yahay markaas ayb ama caqad cuquudda ka mida shirkay rabaan inay noqdaan ninkii hebelaan maal ku darsan rabaa maxaa ka og tahay waa inuu u sheega marka wuxuu ku ogyahay u sheegay xan maahan taas wakadaa man ra'aa mutafaqihan yataradadu ilaa mubtadicin ow faasiqin wayakaafu calayhi aliqtidaa'a bihi ama nin qof mutafaqih ku noqnoqonaayo iyaad aragtay oo hadda aan loogana aamin ahayn sharkiisa inuu ninkan ay asiibto nin iska daalibu cilmioo bilaaw oo nin markaa mutafaqih ah oo laga faasiq ama mubtadic ah oo bidcadiisa iyo fisqigiisa inuu qaadsiiyo laga baqaayoo kale yaad u rabtaa inaad u sheegto war ninkan sidaas iyo sidaas waaye maku anfacaayo iska jir wuu dhihi karaa nacam qofkii aqoon u laho yaqaano oo isagu markaa yacni bidca iyo fisqi kala gara kara ayb ee wax iska caama ma ahano qofaan bidca iyo fisqiba aqoonin howl u taalla ma aha ayb waxaa kaloo ka mida buu yidhi dadka in xantoodu ay bannaan tahay man yatajaaharu bilfisqi qof fisqiga la jahro aw ilظulmi aw ilbidcati ama dulmigii iyo bidcadii bidcadiisaas marka uu la jahro in lagu sheego dulmiga in la xusoos ka bannaan tahay umuurahan marka ku saabsan qofka daalibucilmiga mutafaqiha mubtadica ah ku noqnoqonayo looga cabsanayo inuu ku fidnoobo u sheegista loo sheegaayo iyo waxyaabaha ku tacalluqo hadal aad khatar u ah ibnu naasiridiini dimashqiga ka yidhi oo waqtigii ibnu xajar ibnu xajar la waqti ahaa kitaabkiisa araddulwaafirka wuxuu yidhi sidaan buu yidhi marka raddulwaafirka ibnu naasiridiin ina fii majaali اlkalaami fi rijaali caqabaatin murtaqiihaa calىa khaطarin wamurtaqibuhaa hawan laa manjaa lahu min alsmi walaa wasar wuxuu yidhi majaalka ku saabsan rijaasha oo laga hadlo kan waa mubtadic kan waa faasiq la yidhaahdo caqabaad ayay leedahay yidhi caqabaad qofkii fuulo caqabaadkaasi khatar uu ku sugan yahay malja iyo badbaadana uusan helaynin ayb ninkii hawo ku fuulo meeluu ku badbaado oo dembi kaga badbaado iyo meeluu malja iyo ka dhigta aanu uusan helaynin ayb falow xaasaba nafsahu raami akhaahu qofka walaalkiis wax ku gamaayo hadduu xisaabo oo uu yacni fiiriyo waxaan marka uu ku tuuraayo haddii uu fiiriyo maasababu aladii haaja daalika lataxaqaqa annahu alhawa aladii saaxibuhu haalikun haddii qofka uu u fiirsadana wuxuu ogaanayaa buu yidhi waxa ku kallifaayo qof walaalkiis inuu wax ku tuuro uunan ahayn ama uunan ka fiirsanin waxaa u soo baxaysa inay hawo un ay tahay hawadaasoo saaxibkeeda markaa uu yahay qof halaagsamayo ayb wuxuuna sheegay shaydaanku inuu ku soo gambado oo dadka ugu soo gambado meeshaan mas'alada hadda aan akhrinayno oo ah qofka mubtadica ah xantiisu in dadka laga celiyaa waa bannaan tahaydaas oo baabu ljarxi watacdiil iyo baabkan jarxiga iyo tacdiilka halkan marka inuu shaydaanka ugu soo gambanayo dadka ayuu sheegay ayb oo uu leeyahay qofku intuu qof kufri ku tuuro bidco ku tuuro hadhowna marka uu yidhaahdo waa bannaan tahay maxaa yeelay jarxi iyo tacdiilaan ka waday aniga marka qofkii aan gaarinna hadda hadduu sax yahay hadduu qaldan yahayba waa dembaabay qofkii isaga gaaray ee awood u leh inuu ka hadlo cilmi ilaahay u siiyeyna haddii uu gafo isagoon hawo ku soconin hal ajar uu leeyahay haddii uu asiibana dee laba ajar buu leeyahay laakiin qofka marka madax madax isugu tuuraayo kaasaa dadka ugu daran marka qofka dalabatulcilmigana wax lagu ibtileeyey waa zamankan dadaana marka aad ugu dadaalo oo yacni shucba iyo imaam axmed iyo inay iska dhigaan jecel laakiin darajada imaam axmedna aan gaarin nin walba marka tabartaada iska ogaaw baabu maa jaءa fi الrajuli yuxilu الrajula qad اctaabahu baabun aynadaa kani baabun baab weeyaan maa jaءa wuxuu ku yimid fi الrajuli qofka yuxilu الrajula qofka u alaalaynayo yani xalaalaynayo qad iktaabahu ninka qad iktaabahu xantay yani qofka qof xantay u xalaalaynayo dhahaayo waa yani waa ku cafiyey taa wuxuu ku yimid caddaynteedii bu baabihi oo qof dadka yani hadday ku xantaan in layska cafiyaa wanaagsan qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin wahuwa tanaafisiy qaala xadaana bnu hawr can macmarin can qataadata qaal ayacjizu axadukum midkiin ma ka caajizayaa an yakuuna inuu ahaado midla abi damdam abii damdam inuu ahaado oo kale aw damdam shaka bnu cubayd baa shakiyey kaana idaa asbaxa wuxuu ahaa hadduu soo waabariisto qaala wuxuu dhahaya allaahumma innii qad tasaddaqtu ilaahow aniga waan ku sadaqaystay bicirbii cirbigayga ayaan sadaqo kula baxay calaa cibaadika addoommadaadaan ku sadaqaystay aniga cirbigayga iyo sharaftayda addoommadaadaan ku sadaqaystoo ninka i xanto ama dembi iga galo waa cafiyey sadaqo cirbigayga waa sadaqo sidaasuu dhihi jiray xadiidkan marka waa saxiix maqduuc ahaan ayb oo min kalaami qataada inuu yahay ayb macnihii marka uu u tarjamay buu sheegayaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can haabitin can cabdiraxmaan bni cajlaan qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam ayacjizu axadukum midkiin miyuu ka caajizaya an yakuuna inuu ahaado midla abi damdam oo kale mutasiluu ka dhigay marka marfuucna marfuuc buu ka dhigay oo nebigu u kor yeelay tii hore min kalaami qataaday ahayd cabdiraxmaankan laakiin waa basriyun min ahaaliati majhuulu lxaal arsala xadiian xadiidkan waa marka xadiidka uu irsaaliyey qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam ayacjizu miyuu ka caajizaya axadukum midkiin an yakuuna inuu ahaado midla abi damdam qaaluu waman abuu damdam waa ayo abuu damdam qaala waxa uu yidhi rajulu nin fii man kaana qablakum dadkafii man kaana min qablikum wakhtigii ninka idinka horreeyey dadkoodii nin ka mid ahaa waaye bimacnaahu xadiidkii hore macnihiisuu sheegay qaala cirbii waxa uu yidhi cirdigeyga liman shatamanii qofkii icaaya iskale cirdigeyga qofkii icaaya ayaa iskaleho yacni waa cafiyey faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lahu qur-aankana ilahay saasuu leeyahay markuu alla sheegay wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa binnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biluduni wasinna bisinni waljuruuxa qisaas faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratu tafaasiirta mid ka mida wuxuu leeyahay qofkii sadaqaysto oo isaga waxba aan aargoosanin dembi dhaafuu u yahay xubin walbaa dembi dhaafu ka hela qaala abu daawuud marka xadiidkan isaguna marka inqidaac baa meeshaas uga jiro cabdiraxmaan ibnu cajlaan waa majhuululxaal haddana xadiidkan waa irsaaliyey qaala abu daawuud rawaahu haashim bnu اlqaasim qaala can moxamed bni cabdillaahi alcamiy can haabitin qaal xadaanaa anasu can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam bimacnaahu xadiidkan laftirkiisa isaga laftirkiisa daara qutni wuxuu sheegay rawaahu xamaad bnu salma can haabit can cabdiraxmaan bni cajlaan mursalan can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalama wahuwa صaxiixu daara qutni sidaasuu yidhi oo riwaayada dambe oo gadaal abu daawuud uu ka sheegay waa laga xoog badan yahay oo waxaa xoog badan riwaayadii hore xamaad can saabit can cabdiraxmaan ibni cajlaan oo iyadu ninkaa majhuulxaalka uu ku jiro marka xadiidkan ma ansixin qaala abu daawuud waxadiidu xamaadin asaxu xadiidka xamaad ayaa asaxsan xadiidka xamaad marka waa keena waa kan cabdiraxmaan ibni cajlaan uu nebigu u kor yeelay riwaayada kaleo xadiid xadiidii haashim ibni اlqaasim isaga waa laga xoog badan yahay oo xadiidka dariiqa saxda uu ku yahay waa midkan hore kaasna marka cilaa ku jirta binaan calaa dalika marka xadiidku ma ansixin baabun fi nahyi can اtajasusi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi nahyi iska reebidda layska reebay caddaynteediibu u baab yahay can اtajasusi jaasuusnimada tajasuskana marka waxaa laga wada albaxu can cuyuubi innaas dadka ceebahooda oo la baarbaaro ayaa la yidhaahdaa oo dadka warar inta laga soo qaado ceebahooda iyo intooda markaa la baarbaaro qaala xadaanaa ciisa bnu muxamadin alramliyu wamuxamed bnu cawfin wahada lafduhu qaala xadaana alfiryaabiyu can sufyaana can tawrin can raashid bni sacdin can mucaawiyata qaal samictu rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo innaka adiga in ittabacta haddaad raacraacdo cawraati innaasi dadka cawraadkooda haddaad raacraacdo afsadtahum waad fasaadinaysaa oo waad fasaadisay ow amase kidta waxaad ku dhowaanaysaa an tufsidahum inaad fasaadisid faqaala abudardaa abudardaa waxa uu yidhi kelimatun kelmad weeyaan samicahaa mucaawiyatu ou maqlay min rasuulillahi sal ll cl salama nebiga uu ka maqlay hiya kelimatun weeyaan jumladaani samicahaa mucaawiyatu ou maqlay min rasuulillahi sal l slam ou ka maqlay nafacahu allaahu tacaala ilaahay ou ku anfacay bihaa iyada yani mucaawiya ilaahay kelimaddan waa ku anfacayo yacnii dad warkiisa iyo cawraadkiisa ma raacraacin wuxuuna tusayaa marka qofka amiirka ah inuu dadka is-ilowsiiyaa lahaan cuyuubtooda iyo xumaantooda iyo inuu is-ilowsiiyo wax badan isagoo og takaasul inuu ka sameeyo markaasuu dadka wadi karaa oo siyaasad fiican uu ku wadi karaa laakiin fii kulli sagiiratin wa kabiira wax kastoo yar iyo wax kastoo weyn hadduu dadka ku qabto marka dambe iyaguna marka waa xumaanayaan markay xumaadaanna say xumaynayaan markayb sida saxdaa marka waa kelmaddan marka mucaawiye saasay u anfacdayoo mucaawiye xagga siyaasadda iyo maamulka dadka laguma gaarin wakhtigiisa walidaalika dadkii uu xukumi jiray iyagoo jecel ayuu ka dhintay uu ka tegin ayb isagaa marka wuxuu ahaa nin dulqaad badan dadka ceebahoodana is-ilowsiiyo ayb abudardaa sidaas tilmaamaya ayb marka in itabacta fatxulwaduudka wuxuu leeyahay idaa baxadta can macaayibihim ceebahooda haddaad baarbaarto wajaahartahum bidaalika bannaanka aad soo dhigto la kula yacnii kor ugu qaado fa innahu yu-addii ilaa qilati xayaa'ihim canka ma kaa xishoonayan dadka markaas haddaad dadka ceebahooda bannaanka soo dhigdhigto adoo amiirkii ah marka dambe adigana kaa xishoon maayaan hadday fursad kugu helaan si xun bay ku yeelayaan fayajtaribuuna cala irtikaabi amhaaliha mujaaharatan dadkiina intii aad ka celinaysa in ka daranay fuulayaanay korayaan dadka haddii aad fiirisana de siyaasaadka jira iyo waxa nidaamka jira iyo haddaad si fiican u fiiriso waa fahmaysaa marka xadiidka nebiga macnaha uu ku fadhiyo ayb oo dadka waxa laga celiyaa u daran saa wax looga celinayo loogu dhibaayo un marka dambe waxaad moodaa in cunto laga haayo oo kale oo ku farabaxsanayo ayb marka dadkii in la xukumana waa fiican tahay waxyaabo fara badanna takaaful in laga sameeyo sidii inaan loo jeedin oo kale laga dhigo iyagu waa qarsanayaan markaas laakiin haddii wax walba lasoo faago bannaankay marka dambe soo dhigaya qaala xadaanaa saciid bnu camrin alxadramiyu qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash qaala xadaanaa damdam bnu jurcata can shurayx bni cubaydin can jubayr bni nufayrin wa katiir bni mura وcmr bn اlأswad wاlmiqdaam bni macdi kariba وabi umaamata can الnabiy salى اllahu عalيyh ali wasalam qaal ina alamiira amiirka ida btaqa ariibata ida btaqaa haddii uu doono uu dalbo arriibata xumida fi naasi dadka dhexdooda haddii uu ku doono afsadahum waa fasaadinaya waa hallaynayaafsadahum dadkii markaa waa fasaadinayaayo wuu hallaynaya xadiidkii hore marka macnihiisoo kale kanna uu wataa ayb waana xadiid xasana xadiidkan kan kii horeyna isku macno yihiin qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can zayd bni wahbin qaal utiya bnu mascuudin ibnu mascuud baa loolay ayaa loo yimid faqiila waxaa lagu yidhi haada kani fulaanun hebel waayo taqduru lixyatuhu kaasoo taqduru ay dhibcaysa lixyatuhu gartiisii khamran khamro ay ka dhibcayso kani waa hebel oo garkiisu ay khamro ka daadanayso faqaala cabdullaahi cabdullahi bni mascuud waxa uu yidhi innaa anagu qad nuhiinaa waa nalaga reebay cani tajasusi dadka inaan raaraadinno ceebahooda waa nalaga reebay walaakin in yadhar lanaa shay-un haddii wax ay noo soo muuqdaan na'khud bihi qabannee waa qabanaynaa marka haddii annaga wax noo soo muuqdaan ama markhaati ama qofkii uu qirto ama isagoo cabaayo la arkaba markhaatiyaal ay markaa keenaan ay arkaan haa laakiin wax annaga aanan shay ahaayeeni shay ku dhacday aanan ogeyn dadka ma ku raaraadsanaynin ayb marka dadka in dembiga laga raadiyo waa fasaadka keenayo oo layskaga digayo oo dadka un laga dhigto cuquubaadkan sharcigana in la ogaado waayo waa xal ayaga dadku inay xal u noqdaan ummaddan kalena ay ku cabsato kii dembiga galayna canaan looga dhigo ujeedku intaas waayo laakiin mujtamac dhan cuquubaad ma toosi karaan cuquubada marka ama dil ha noqoto ama yacnii ha noqoto xuduud yani ha noqoto jaldi iyo jeedal iyo waxlamida ha noqdaane iyagu marka in laga dhigto keligeed daawada ma ahan iyadu marka duruufihii ilaahay awdaacda ilaahay u jideeyey hal waa ka tahay ayb laakiin haddii la yidhaahdo si wax loo ciqaabo darteeda wax loo raadinayo waa sida marka ibnu mascuud uu diidaya cuquubadaa ninkii bannaanka u soo baxo asbaabteeda bannaanka ula yimaado ha la ciqaabo kii aan la imaaninoo gurigiisa ku qarsado in si wax loo ciqaabo in guryaha baqbaqooda la fiiriya ma aha ayb iyo meelaha iyagu markaas yani dadku ay wax ku qarsadaan in la eeg eega maaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi satri astur cala almuslimi qofka muslimka korkiisa la asturo caddaynteedii buu u baab yahay qofka muminka muslimka in loo ceeb asturo tajasuskay ka soo horjeedaa tajasuska isagoo ceeb aan lagu ogeyn in la raadiyo waay tanna waxa waaye iyadoo lagu ogyahay in la asturo qala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdullaahi bn mubaarak can ibraahiima bni nashiiطin can kacbi bni calqamata can abilhaytam can cuqbata bni caamirin can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal man ra'aa qofkii arka cawratan cawro yani ceeb fasatarahaa asturo oo qariyo kaman axyaa waa isaga oo nooleeyey maw'uudatan qof la nolol duugay qof nolol lagu duugo dulmi loo nolol duugay qof soo nooleeyey aj oo kale ixsaanka uu sameeyey mid lamidaa kan uu sameeyey ninkii ceeb qof uu asturo xadiidkan marka abulhaytam kaiir almisri ayaa la yidhaha waa majhuul isaga ayb riwaayadana marka kacb ibnu calqama kala gooni noqday xadiidkiisana marka ibnu yuunus saaxibu taariikhi misra waxa uu yidhi xadiiduhu macluulun alimaamu dahabina miisaanka laa yucraf buu ku yidhi xadiidkan laakiin xaakim waa saxiix eele dahabina waa ku waafaqay alimaamu albukhaarina adabulmufradkuu ku soo saaray nasaa-ina fi sunani اlkubraa ayuu ku wariyey shawaahid kalena waa leeyahay xadiidkan qaarkood sidooda saxiix u ah ayb oo iyagu markaa tilmaamayo qofka ceebkiisa in la asturo qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya qaala xadaanaa bnu abi maryam wahuwa saciid bni abi maryam qaala ahbarana alleys qaala xadaanii ibraahim bnu nashiiطin can kacbi bni calqamata anahu samica abalhaysan yadkuru anahu samica dukhaynan waxaan maqlay isagoo sheegaya buu yidhi dukhayn kaatiba cuqbata bni caamir cuqba bni caamir kaatibkiisa ahaa qaala waxa uu yidhi kaana lanaa jiiraanun deris ayaan lahayn yashrabuuna alkhamra khamrada cabbayaan fanahaytuhum waan ka reebay falam yantahuu kama aysan harin faqultu licuqbata bni caamirna waxaan ku yidhi inna jiiraananaa haaulaa'i deriskeennan kuwan ah yashrabuuna alkhamra khamrada ayay cabayaan wa innii nahaytuhum waan ka reebay falam yantahuu ma aynan ka harin fa ana anigu daacin lahum ku ugu yeerayaan ahay ashurata waxaan ugu yeerayaa buu yidhi dadka marka askarta shurad hadda waa meesha dadkan hadda booliska waxaa la yidhaahdo kala waa ayb dadka marka ay ugu talagalaan la shaqeeyo qofka suldaanka ama amiirka dadka la shaqeeyo oo kala shaqeeyo munkarka zuulintiisa iyo macruufka faridiisa iyo waxyaabaha jidadka lagu sameeyo dulmiga iyo waxyaabaha soo qabashadeeda iyo dadka kala shaqeeya marka askartaan u sheegayaa buu yidhi marka faqaala dachum faqaala dachum iskaga tag buu yidhi iska daa buu yidhi marka ha sheegin waxba uma rajactu ilaa cuqbata cuqbaan markaa u laabtay maratan ukhraa mar kale faqultu waxaan idhi ina jiiraananaa deriskeenna qad abow wey diideen an yantahuu inay ka reebtoonaadaan can shurbi alkhamri khamrada cabiddeeda wa ana aniguna daacin lahum ku ugu yeerayaan ashurata askarta ayb qaala waxa uu yidhi wayxaka dachum iska daa fa innii samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul nebigaan maqlay buu yidhi fadakara macnaa xadiidi muslim xadiidkii hore muslim ibni ibraahim uu werinayo kale uu sheegay markaas qaala abuu daawud marka qaybtan xadiidka sababkuu ku yimid unbuu sheegaya qaala abuu daawuud qaala haashim ibnu lqaasim can leys fii hada alxadiidi qaal laa tafcal ha samaynin walaakin cidhum waani watahadadhum guulguul yani dadkan waaniy wax u sheego waxaad yeeshaa guulguulna oo yacni waxaad tidhahdaa askartaan idiin sheegaya waa laydin qabanayaa isjira sidaa yacni guulguul oo tahdiid ku samee waaniga waaniga tahdiid iskugu dar laakiin waxba ha sheeg sheegin iska daan ceebtooda qari haddaynan ayaga bannaanka soo baxsanin qaala marka derisku waxyaabo deriska kale uu ka ogyahaa jirto laakiin ninka xisbada ah ama yacnii qaabilsan inuu dadkan anshaxooda toosiyo isaga goormuu dadka qabanayaan markay bannaanka la imaadaan dadka dadka guryahooda dalaq inuu ugu yidhaahdaana maaha bannaanka inuu ka fiirfiirsado dadka guryahoodana ma aha dadka deriskaana dadka kale inay sheegaan ma aha inay u ceeb qariyaan iyaga dacwo siiyaan oo ilaahay ka cabsado waxan waa xaaraan oo sidaas yidhaahdaan baa wanaagsan intay tegi lahaayeen saldhig ama meel kale aadi lahaayeen qaala xadaثna qtaybaة bnu saciid qaala xadaثna اleyt can cuqayl can الزhriyi can saalimin can abiihi ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wslam qaal almuslimu ahu lmuslim muslimka muslimka kale walaalkiisa oo ukhuwaa ka dhexaysa marka ukhuwadaas marka maxaa keenayna midda nasabka waa la yaqaan waxa keeno qofka ama hooyo iyo aabba isku dhala ama aabba isku aabba waayo ama isku hooyo waayo midda nasabka taasaa keenta middaan laakiin maxaa keenay iimaanka iyo islaamnimadaa keentay in allaale marka inta ay joogaan sababkii intuu joogo oo islaamnimada ah walaaltinimada baaqi ayb in allaale inta islaamnimada ay joogto walaaltinimadaas marka waa baaqi inay ahaato laakiin haddii laga dhigo hadduu wax i siiyana waa walaalkay hadduu wax ii diidana shaqo kuma lihi waa gaal ka daranan ula macaamilan marka saas iyadu sax maahan taas oo kale ayb maxaa yeelay islaamnimadii baa keentay ninkaan la islaamnimadii kama bixin marka ama waxa kuu diido ama ha ku dhibo weli islaamnimada waa baaqi intay islaamnimada baaqi tahay waxaa la rabaa marka iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala laba qofoo isdishay nin qolo wax ka dilay ayaa walaal looga dhigay faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu buu ilaahay yidhi aayadda ka dambaysana inama almu'minuuna ikhwatmumin ayagoo isdilaayo oo xabad isku haysta ama yacni seefo isku haysta mu'miniinna ah yaan diintana laga saarin walaalo waayana layidhi ayb laakiin haddii macno ka sokeeyo laga qabsado walaaltinimada ninkii waxay siiyaa walaalkay ka kalena waa shaqo iskuma lihin mafhuum qaldamay wa oo dadka maanta joogaan ay u bateen w almuslimu akhu lmuslim waayo laa yadlimuhu ma dulmiyo yacni yuusan dulminin waay waa khabarun bimacna nahyi yuusan dulminin walaa yuslimuhu yaanu dhiibin oo cadowgiisa uma dhiibo waay cadowgiisiyuunan u dhiibin cadowgaas marka ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo gaal isaga iskaba dhaafay nin aad isleedahay muslim ah laakiin ninkaan hadduu maanta qabto waa dilayaa ha u dhiibin xataa gaalka iska daa isaga warkiisa man kaana fii xaajati akhiihi man kaana qofkii ahaado fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadiisa qofkii u socdo fa ina allaha alle fii xaajatii buu ahaanayaa isaga xaajadiisa walaalkaa xaajadiisa iyo dantiisa haddaa u socota ilaahay baa adayna taada u socda oo u taagnaanayo aljazaau min jinsi alcamal waay haddaa lugooyadiisa u taagnaatana adigana ilaahay dhinac buu meel kalaa alla uu dhibaato kaaga salladay waman faraja can muslimin muslim qofkii ka faydo kurbatan murug faraja allaahu canhu ilaahay xaggiisa wuxuu ka faydaa qofkaasi bihaa murugtaa ou qofka mu'minka ka fayday sababteed kurbatan kurbo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha kurbooyinkeeda ah waman satara musliman muslim qofkii asturo satarahu allaahu yowma alqiyaamati ilaahay baa asturaya maalinta qiyaamaha ceebkiisu asturayaan ninkii qof mu'min ceeb uu u yaqaanay ka iska qariyo aan sheeg sheegin ayb maxalu shaahidka marka qaybtan dambe weeyaan ayb xuquuqdan marka hadda aaday u yaraatay dadka muslimiinta xuquuqdan nacaybkii iyo buqdigii iyo iyaga dhexdooda yaalla inta batay ayuu wuxuu ka batay kii iyaga kayrkood ay u qabi lahaayeen ayb markaasaa wax kasta oo shar ah oo umam gaalaha xataa aan ka suurtoobinay isku samaynayan ayb mid walbaana hadhow geestiisuu ka gubanaya mid kastaa geestiisuu ka gubanaya marka qofka waxyaabaha nebigu uu sheegayo sala allahu calayh waali wasalam yaa maslaxadeenna ay ku jirtaa waxa dadku ay rabaanee khayr ama barwaaqo ama amni iyo wanaag leh tan nebigu uu maslaxada ku sheegayoo la qabsadaa lagu gaara laakiin nin muslimoo la dulminayo ama qof muslimoo yacni cadowgiisa laga jeclaysanayo laguma gaarayo yani wax la rabo baabun almustabbaani baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almustabbaani labada iscay labada iscaynaysa cayda labada caytamaysa xukunkoodu muxuu yahay qaala xadaثana cabdالlahi bn maslamata qaala xadaثana cabdاlcaزiiz yacni bna mxamed wahuwa daraawardiyu can اlcalaa can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اlه alay slama qaal almustabaani labada caytamaysa maa qaalaa waxay yidhaahdaan yani ismu maa qaalaa waxay yidhaahdaan dembigiisa facala اlbaadii kan bilaabay korkiisa iyuu ahaanayaa minhumaa labadooda ah labadooda kii bilaabaa dembiga uu ahaanayaa goormo laakiin maa lam yactadi intuusan xadgudbin almadluumu kii la dulmiyey midkii la dulmiyo cayda lagu bilaabay isagu hadduusan xadgudbin hal caay baa la caayey hal buu isagana caayay bis intii oo kale u dhahay kii hore dembiga iskale marka ila isagaa bilaabay caydeeda laakiin ninkan madluumka hadduu xadgudbo isaga oo hal markii la caayay laba caay uu tuuray dembigii marka midkan madluumka qaadanayo maxaa yeelay ribow sameeyey ribo waanu soo marnay ribada midda ugu daranna waa midka cirbiga qofka mu'minka lagu qaato hal caay laba lagu guto hal dharbaaxo shan dharbaaxo lagu guto taas waa marka midda daran almustabaani labada iscaay labada iscaynayaan maa qaalaa yacni ismu maa shay dembigiis qaalaa ay yidhaahdeen yacni almustabaani labada caysamayso iscaynaya maa qaalaa waxay iyagu yidhaahdeen dembigeeda fa cala albaadii midka bilaabay korkiisa iyuu ahaanayaa minhumaa labadooda ka mid ah maa lam yactadi hadduusa xadgudbin almadluubu midka la dulmiyey isaga haddaan xadgudbin facala albaadi marka waxaa weeyaan fa ismu maa qaala calaa man sharaca awalan kii hor bilaabay cayda yaa qaadanaya oo kan marka maxaa yeelay isaga waa lagu bilaabay waana arguto bis haddii laakiin maa lam yactadi hadduusan xadgudbin almadluubu madluubu kii la caayay hadduu isagu badiyo caydu intii loo intii la caayay ka badan hadduu galo isagaa marka dembiga dembiga qaadanayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi tawaaduci tawaaduci buu u baab yahay atawaaduc marka waxaa weeyaan qofku inuu hoos isu dhigo oo dadka mu'miniinta garabka u raariciyo hoos u iskugu dhigo ayb maxaa yeeley haddaanu hoos iskugu dhigo tawaaduc waxaa ka soo horjeeda kibir tawaaduc muqaabilkiisu waa kibir kibirkuna marka muxuu keenaa baqyi iyo gardarro dadku hadday qola kibirto oy dad kale ku kibraan way gardarraysanayaan shakila-aan tawaaducii marka kibirkuu ka soo horjeedaa qof hadduu qof walaalkii mu'min u tawaaducana baqiga waa ka daynaya ma gardarsanayo marka aadaab fiicanoo lagu dhaqmo waa qaala xadaanaa axmed bnu xafsin qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahiim bnu tahmaan can اlxajaaج can qataadaةa an yaziida bni cabdillaahi can ciyaad bni ximaarin anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi ina allaha alla awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ey tawaadacuu antan tafsiiriyo waxyiga ayaa macna alqowl leh ay tawaadacuu hoos isu dhiga oo tawaaduca saasuu alla ii waxyooday xataa laa yabqi axadun intuusan qof gardarsanin calaa axadin qof aanu ku gardarsanin xataa laa yabqiya ilaa uunan gardarsanin axadun qof calaa axadin uunan ku gardaroonin walaa yaskhara uunan faanin axadun qof calaa axadin uunan u faanin yacnii si qofna qof uunan ugu gardaroonin qofna qof ugu faanin marka gardarrada iyo kibirkaa islaazimaya marka tawaaducaa nebiga la faray si gardarra aynan u dhicin oo nebiga waxaa la yidhi dadka u sheeg inay tawaaducaan oo ay yacni mu'miniinta ay u tawaaducaan si qofna qof aan u gardarraysanin tawaaducaasna marka kibirkaa ka soo horjeeda nebigana misaal aad u qiimo badan ayuu ka ayuu bixiyey oo isaga sunnadiisa iyo siiradiisa tawaaduc baa ka buuxay looma istaagi jirin rasuulka sal alla l slam isagoo rasuul dadku ay weyneynayaan saxaabada anas haddana wuxuu leeyahay nebiga markaan aragno ma u istaagi jirin maxaa yeelay nicidda uu nacaayoon ognahay darteed muxuu saa u yeelaa waa tawaaduca markay yidhaahdeen yaa sayidanaa wabna sayidinaa so sayidkii nebiga uu yahay haddana oo sayid ah ayuu wuxuu yidhi quuluu bacda qowlikum walaa yastajriyannakum ashaytaan warkan aad dhahaysaan qaar ka mida dhaha marka intaas nebigu waa tawaaduca markii ninka uu yidhi waladii istafaa muusaa cala alcaalamiin ninkii yahuudiga uu yidhi kii muslimka aana u dharbaaxay uu yidhi waladii istafaa muxamedan cala alcaalamiin waa kii nebiga yidhi laa tukhayiruunii calaa muusa aniga muuse ha iga fadli badnaysiinina muxuu sidaa u yidhi tawaaducu u yidhi nebiga muuse nebigaa fadli badan sala allahu calayh waali wasalam haddana laakiin wuxuu u leeyahay aniga muuse inaan ka fadli badanahay ha iga dhiginina sidaas wuxuu diidayaa nebiga sal alla ly salam isagu marka tawaaduc ay ka tahay iyo inuu diidaayo dadku inay ambiyada kale nuqsaan ay geliyaan iyagoo markaa nebiga inay weyneeyaan rabo taana marka ma rabo rasuulka sal l slam ayb baabun fi lintisaari baabun ay haada kani baabun marka markii sacad uu xoogaa yar wax ismoodmoodeyna waa kii marka uu yidhi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum shacab waxaa lagu yidhi waxbuu ismooday markaasaa layidhi mma la idiin gargaaraa oo ma la idin irsaaqaa ilaa dadkiina tabarta daran baa laidinku irsaaqaaya haddaysan dadkaa jiri lahayn waaba idinku maba maba la idin irsaaqeenba dembigiinna dartiisa haddii marka saxaabadii saa la leeyahay maxaa u malaynaya marka ayb baabun fi lintisaari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lintisaari aargoosashada qofka inuu aarsado ayb aarsi ayb walaman intasara bacda dulmihi faulaa'ika maa calayhim min sabiil jid ah lagu ciqaabo korkooda ma ahaanin ninkii markii la gardaraystay kadib gargaarsaday intisaarku marka intiqaamka asaga waa laga fiican yahay waxaa fadli badan oo fiican cafiska wajazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah nebigana ma aarsa jirin isaga wixii haddii ilaahay xurumaadkiisa in la qarariyo oo lagu xadgudbo maahane ma aarsan jirin nebiga sala allahu calayh waali wasalam ibnu taymiya marka risaalou ka qoray oo la yidhaahdo qaacidatun fi sabri waxyaabaha marka qofka sabarka ku bixiyo ayuu ka sheekeeyey waxyaabaha ugu badan waxaa ka mid a naftii rasuulka wuxuu yidhi nafta nebiga sala allahu calayh waali wasalama ma loo aari jirin adiga marka waxaa soo xaadirsataa oo qalbigaaga keensataa hortaada soo dhigtaa adduunka nafaha jira nafti ugu qiimaha badnayd ma loo aarin ma aarsi jirin nebiga sal l slam adiga taada maxay tahay marka tii kaa fiicnayd oo kaa qiimo badnayd ma loo aari jirin adduunyada dhexdeeda ma loogu aari jirin adiga marka waxay kugu bixinayaan maynaa iska cafiso iska dhaaf haddii nebigaba nafsadiisa waxba aan ugu aari jirin haddii laakiin diinta dembi laga galo nebiga waa qiiroon jiray marka waa kala saari jiray marka naftiisa iyo midda iyo diinta qaala xadaanaa ciisa bnu xamaadi qaala akhbarana alleyt can saciidin almaqburiy can bashiir bni اlmuxarar can saciid bni اlmusayib annahu qaal baynamaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam waqti rasuulka jaalisun uu fadhiyo mid fadhiyo uu yahay wamacahu asxaabuhu asxaabtiisana ay la jiraan waqaca rajulu nin baa wuxuu ku dhacay biabi bakrin abu bakr faaadaahu waa dhibay oo waa caayeen fasamata canhu abuu bakrin abuu bakr waa ka aamusay uma aadaahu haaniyata mar labaaduu dhibay fasamata canhu abuu bakrin waa ka aamusay uma aadaahu haaliata mar saddexaad buu dhibay faintasara minhu abuu bakrin faintasara abuu bakrin abuu bakr waa aargoostay minhu ninkaa xaggiisa uu ka aargoostay faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waa istaagay xiina intasara abuu bakrin abuu bakr markuu gargaarsanayey oo uu aarsanayey waa istaagay abubakr kolkuu aarsaday nebiga waa kacay faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi awajadta calaya yaa rasuula allah rasuulka ilaahay miyaad ii carootay korkayga mayaa ku xanaaqday faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi nazala malakun malag baa soo degay min asamaa'i ka soo degay samada yukadibuhu ninkaan beeninaayo bimaa qaala laka waxa uu kugu yidhi wuxuu adiga kaa yidhi malag beentaa waayo dhahayaa soo degay oo adiga ku difaacayo falama intasarta markaad adiga aargoosatay waqaca shaydaanu shaydaan baa dhacay markafalam akun oo meeshii yimid markaa falam akun ma aanan aniga ahayn haddaba ma ihi falam akun ma ihi aniga liajlisa inaan fadhiisanayo idaa waqaca id waqaca shaydaanu shaydaan markuu soo degay kolkii shaydaanku uu soo degay aniga mid meesha fadhinayo joogayo ma ihi marka meelaha dadka ay ku caysamayaan ama ay aargoosiba ha iska ahaatee shaydaankaa nasiib ku lahoo soo xaadiraya laakiin qofka haddaan naftiisa uusan u aarin malagaa difaacayo marka malag difaaciisa ayuu ka soo tegayaa qofkii asaa raba inuu isdifaaco markadifaaca marka malag uu ku difaacayaana qiimo badan oo xag allow malagu ka socdaa macan adiga waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu ku simbiririxiyo oo xoogaa ninkan iska dhicintiisa intaad macaansato xoogaa aa marka kusii tagto ayb waana u badan tahay oo waxyaabaha ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxyaabaha ugu badanoo intisaarka ama intiqaamka looga fiican yahay waxaa ka mid a qofka meeshiisa maku ekaa karo inta badan nin nin nin ka tegey maaha waxaa laga yaabaa marka inuu u badiyo haddaa u badisana dembiga adaa meesha ka qaado ayb midda kale dadka bani aadamka qofka lagu salladaayo nooc yacnii hadduu u arka inay tahay musiibo ka timid dunuubtiisa oo markaa intuu isu laabto uu toobad keeno oo anfacay isaga caydaan iyo dhibkaani nicmowba u noqday oo ile towbuu dhaxal siiyey ilaa adiga dhowr iyo toban wuxuu sheegay markaa sabab oo qofka sabarka jeclaysii karta ayb qaala xadaanaa abdlal qaala xadaanaa cabdulأclى bnu xamaadin qaala xadaanaa sufyaan can ibni cajlaan can saciid bni abi saciidin wahuwa almaqburiy can abi hurayrata ana rajula min kaana yasubu abaa bakrin buu caynayay wasaaqa naxwahu qaala abu daawuud wakadalika rawaahu safwaanu bnu ciisa wuu wariyey can ibni cajlaan kama qaala sufyaan siduu u yidhi u weri riwaayadii hore kale u wariyey ninkan qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu mucaadin qaala xadaanaa abi wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu xa waxadaanaa cubaydulaahi bnu cumara bni maysarata wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaanaa mucaad bnu mucaad abu daawud marka laba sheekh buu leeyahay cubaydullaahi bnu mucaad iyo cubaydullaahi bni cumar labadoodana mucaad ibnu mucaaday ka warinayaan almacnaa waaxidun macnuhu waa hal alfaada kala duwan xoogaa qaala xadaanaa bnu cawn wahuwa cabdullaahi bnu cawn ibni artabaan qaala kuntu as'alu waxaan ahaa inaan weydiinayo can ilintisaari gargaarsiga qofka inuu yacnii uu aarsado walaman intasara bacda dulmihi faulaa'ika maa calayhim min sabiil faxadaanii caliyu bnu zayd bni judcaan wuxuu ii sheegay waa daciif caliy bnu zayd bni judcaan can ummi muxammadin imra'ati abiihi wuxuu igaga sheegay igaga wariyey ummu muxamed ummu muxamedkaas marka waa keenay imra'ati abiihi aabbihii xaaskiisii isaga ma dhalin yani waa marka aabbihiis yaa qabay caliy ibnu zayd ibnu judcaan aabbihii ayaa qabay naagtan iyada marka magaceeda waxaa la yidhaha umayatu bintu cabdillaahi umayatu bintu cabdillaahi xaafidka taqriibku wuxuu ramzi uga dhigay naagtan wax jarxi iyo tacdiil kama sheegin wax jarxi iyo tacdiil maka sheegin kaannaha marka inay majhuulo tahay taqriibka markuu sheegayo dadka iyada u wariyeenna wuxuu yidhi akhraja xadiidahaa atirmidiyu ta buu ugu calaameeyey ta taqriibu tahdiibka tahdiibu tahdiibkuna sidoo kale ta'daas unbuu ramzi uga dhigay ta'da waa tirmidi alxaafid ahabi imaamu dahabi isaguna markuu ramzi u yeelaayo wuxuu ugu ramsiyey ta ninkan naagtan ta tirmidi keliya u ramsiyey abu daawuud ma aysan labaduba uma ramsinin labada kitaabna saa ogsoontihiin waa waa kutub sita rijaashooda riwaayadan hadda waa u jeednayda abu daawuud waa kan sanadkii abu daawuud waa ku jirtaa ma ogi marka yani waxaa waxay u baahan tahay marka meeshaas fiirinay u baahan tahay ibnu xajar iyo dahabi labadoodaba tirmidi bay ramsi uga dhigeen marka haddii la dhihi lahay midkood waa wahmiyey kan kalena waxaa weeyaan waa juhdi kala waay kitaabka kalena marka allahu aclam fiirin tahdiibul kamaalka in la fiiriyay u baahan tahay iyaduna bal sida uu leeyahay ramsiga uu siiyey can ummi muxamedin imra'ati abiihi qaala bnu cawn wazacamuu annaha kaanat tadkhulu calaa ummi lmu'miniin waxay sheegeen inay u geli jireen umulmu'miniin caaisha inay u geli jirtay qaalad waxay tidhi qaalat ummu lmu'miniin caaisha waxay tidhi dakhala calaya rasuulu llahi sal l slam nebigaa ii soo galay wa cindanaa zaynaba zaynabu bintu jaxshin zaynabana agteenna ay joogto fajacala yasnacu shay-an biyadihi fajacala nebigu wuxuu gudagalay yasnacu inuu samaynayo shay-an shay biyadihi gacantiisa inuu ku samaynayo shuraaxda waxay yidhaahdeen yacni shay-an min almasi oo taabasho ah ayb mimaa yajrii bayna azawji waazawjati ayb yani nebiga gacantiibu usoo taagay yani caaisho xaggeeda ayb ninkay naagtiisa waxa dhex maro faqultu biyadihi gacantiisaan marka waxaan yaan taabtay macnaha gacantii baan ayaan ugu ishaaray faqultu biyadihi ay faashartu biyadihi gacantiisaan wax ugu ishaaray xataa fadantuhu ilaa aan garansiiyey lahaa zaynaba inay joogtan waa ishaaraan nebigu u sameeyey gacantan ka riixay yacnii sidii inuu fahmo markaasi inay zaynaba meesha fadhisay joogto marka zaynaba nebigu marka wou dareemay marka waa gartay fa amsaka waa joogay marka wa aqbalad zaynabu zaynaba marka soo qaabishay ayb wa aqbalad way soo jeesatay zaynabu zaynaba taqaxamu xaalay markaa isukaysoo tuuraysa yacnii ay caynayso taqaxamu ay iyadoo yacnii xaal ay markaa caynayso isku soo tuuraysa licaa'ishata caaisha ayb taqaxam yacnii alkhaaabi wuxuu yidhi tatacaradu lishatmiha yacnii caydeeday isu soo tuurtay u soo banbaxday ayb oo waxaa la yidhaahdaa fulaanun yataqaxamu fi lumuur qofka isaga waxa ka fiirsanin markuu arrimaha dalq soo yidhaahdo ayaa waxaa la yidhahdaa fulaanun yataqaxamu fi lumuur iyada marka waxay ka wadaa marka wa aqbalat zaynabu taqaxamu tataqaxamu licaa'ishata iyadoo caaisha isku soo tuuraysa yani iyadoon ka fiirsanin waxba ayay caaisha marka cay iyo ku bilowday fanahaaha wuu ka reebay marka nebiga faabad waa diiday an tantahiya inay ka joogsato caydii ayb haween marka laysla qaba dabcan faqaala licaa'ishata caaisha wuxuu ku yidhi subiihaa cay marka adiga ka aarso fasabathaa way caysay fahalabathaa way ka adkaatay marka way caysay riwaayaadka qaar waxay leeyihiin ilaa ay aamusisayn ayb fakhalabathaa way ka qaalib noqotay marka dadka qaarkood aarsiga mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu roon yahay ayb oo qofka hadduusa isagiina joogsanaynin oo wada un ayb fakhalabathaa way ka adkaatay waa ka raysay faindalaqat zaynabu zaynab marka way tagtay ilaa caliyin cali bay u tagtay faqaalat waxay tihi inna caa'ishata caaisha waqacat bikum idinkay idinku dhacday ree bani haashim haddaatihiin yacnii waxay ka wadaa zaynab iyada zaynab zaynab binti jaxash waxaa dhaleen ree bani haashimaa dhaleen iyada hooyadeed waa haashimiyadu ayb yacnii marka waxay leedahay caaisha waa idinku dhacday ree bani haashim haddaatihiin wafacalad way samaysay fajaءat faatimatu faatima timid faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nebi faatima marka markiiba soo baxdo caysha gurigeedii bay soo aaday faqaala lahaa nebigu wuxuu ku yidhi faatima faqaala marka faacilkeedu waa nebiga lahaana damiirka lifaatimatu u noqonayaan innahaa xibbatu abiiki iska jir buu yidhi aabbahaa haweentii ou jeclaayo waaye wa rabbi lkacbati baan ku dhaartay aabbahaa haweentiisii ou jeclaa waaye isjir faاnsarafat waa iska tagtay faatima marka faqaalat lahum waxay ku tihi reer bani haashim innii qultu lahu kada wakada aniga sidaa ay sidaa baa nebiga ku idhi faqaala lii kada wakada isagana saa isaabuu igu yidhi qaala markaa waxa uu yidhi wajaءa caliyun cali baa yimid ila اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiguu u yimid fakallamahu fii dalika arrinkiibuu kala hadlay marka nebiguu kala hadlay arrinkiis ayb marka xadiidkan isaga isnaadkiisa dacfi baa ku jira matnigiisana nakaaraa ku jirto cali bni zayd bni judcaan waa daciif umu muxamedna waa majhuulo wey ayb marka xadiidka dacfigaasaa marka ku jira qisada sida uu u keenayna si yacnii ka duwan baa marka riwaayaad kale ku timid marka nakaara marka matnigana ku jirto meelo badan uga jirto sanadkana cali bni zayd bni judcaan iyo haweentaas majhuuladaa ku jiraan baabu nahyi can sabi ilmowtaa baabu bayaani nahyi nahyigii caddayntiisiibuu u baab yahay can sabi ilmowtaa dadka dhintay la caayo dadka dhintay in la caayo iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay nahyiga ku soo arooray yacnii qof nool iyo qof dhintay qof dhintaa daran in la caayo maxaa yeele qofka nool waa laga xalaal dalbi karaa oo hebelow cafi waa la dhihi karaa ninka hadduu nool yahay waa ku cantay waa ku caayey laakiin nin god ku jiro xalaal ma ka dalbi kartaa waa ku caay iska kee cafi ma dhihi kartaa waa maya marka ninka dhintay cayadiisaa daran mida kale rasuulku sala allahu calayh ali wasalam wuxuu sheegay ama uu tilmaamay dadka dhintay ha caynina maxaa yeelay innahum qad afdow ilaa maa qaddamuu waxay hormarsadeen waa gaareen marka maxaaba ka caynaysaa ninkan hadduu xumaano xumaantii waa gaaray hadda hadduu fiicnaana fiicnaanu leeyahay yani haka been abuuranin marka qof dadka dhintay in layska dhaafo sidaa marka la leeyahay laakiin marka waxaa weeyaan dabcan wax maslaxa haddaynan ku jirin amaa haddii maslaxo raajixoo waajib ka dhigto qofkaas macnaha in wax laga sheego maslaxo waajib ka dhigaysa haddii meesha ay taallo waa baabkii hore kiibada xanti bannaanayd iyo gelaysa intaasna marka qadarka loo baahan yaha looga kaaftoomayo qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa maata saaxibukum saaxibkiinni haddii uu dhinto fadacuuhu ka taga walaa taqacuu fiihi ha ku dhicinina oo ha caynina ibnu xibbaan waa saxiix yeelay xadiidkuna marka macnihii tarjamada ayuu tilmaamaya qaala xadaanaa moxamed bnu alcalaa wahuwa abu kurayb qaala akhbaranaa mucaawiyatu bnu hishaamin can cimraana bni anasin ilmakiy wahuwa daciifun akhraja xadiidahu abu daawuud watirmidi ninkaan marka waa daciif can caطaa huwa bnu abi rabaax can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sal l slam udkuruu maxaasina mowtaakum dadkiina dhintay wanaaggooda sheegsheega wa kufuu can masaawiihim xumidoodana ka hara oo ka jooga xumaantooda ayb xadiidkan marka sanadkiisa ninkaa daciifka ah baa ku jiro axaadiid marka waa jirta adde qofka dad ahlu cadliya hadday ku ammaanaan wanaag wanaaggii uu lahaa marka waa ilaahay marka iyagu waa ugu shafeecayaan janaazadii lasoo marsiiye wajabad wajabad ay yidhaahdeen saxaabada waa nebigu waa kii yidhi tii kalena ay shar ku sheegeen antum shuhadaa ullaahi fi lardi waa ka nebigu yihi sal sl xadiidkan marka daciif weeyaan waxyaabaha dadka qaar marka ay samaynayaan qofka camalkiisiyaa ka horeeyo ilaahayna in dadka loo sheega ma aha isagaa naga og dadka walidaalika haddii qofka qof uu ammaanayo waaka xadiidka uu dhahayo ha yidhaahdo axsibuhu kadalika walaa uzakii cala allahi axad ani saanan u malaynaya ilaahayna cid uma ammaanayo saa iga yaqaani marka qofka in la yidhaahdo meydkan waa dhintay haye hala ammaano ammaan sheeg sheega taasi marka waxuusan ahayn muku noqonayo meydka xadiidkanna marka dacfigaasaa ku jira xumaanta marka in la caayo in la yska ilaaliyo caydu maxaa yeele waxay dhibi kartaa qof hadda nool qof nooloo isaga la xiriiro ama arday u ahaayo ama oo hadda isagu yacni laga rajaynaayo khayr laga rajaynaayo ama ilmo oo dhalayo iyagu marka dacwo haddii la siiyo ama khayrka loo sheego inay khayrkii ku hormaraan laga yaabo ayaa dhici karto in dadkaasoo kalea waxaa laga yaabaa marka inay yidhaahdaan in gadaal ay u dhacaan ama ay qofkii inta nacaan dacwadii wixii loo sheegayana ka tagaan marka ma wanaagsana maslaxa kuma jirto ayb ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala baabu nahyi can اlbagyi bagyiga iyo gardarrada iska reebidda layska reeba caddaynteediib u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax bni sufyaan qaala akhbaranaa caliy bnu haabitin can cikrimata bni camaarin qaala xadaanii damdam bnu jawsin qaal qaala abuu hurayrata samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul kaana rajulaani laba nin waxay ahaayeen fii bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdooda mutawaakhiyeyni laba isqaabilsan mutawaakhiyeyni marka macnaheedu laba isqaabilsan oo ninna dariiqa sharka ayuu haayey ninna dariiqa khayrkau haayey camalmacbuudka sidaasu dhahayaan kelmadan yani laba nin oo maqaasidoodu kala duwan tahay waay ayb oo kala maqaasid duwan badlulmajhuudka isagu wuxuu leeyahay mutawaakhiye muta'aakhiyeyni laba nin oo walaalo ah saasoo kaleu sheegaya fakaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa yudnibu inuu dembaabayo walaakharu kan kalena mujtahidun ku dadaal dadaalayo ayuu ahaa fi lcibaadati ku dadaalayo fakaana laa yazaalu lmujtahidu fakaana almujtahidu mujtahidku wuxuu ahaa laa yazaalu kaana wuxuu ahaa laa yazaalu lmujtahidu mujtahidka inaanu ka zuulaynin yaral aakhara ka kale inuu arkayo cala dembi dembi korkiisa uu ku arkayo fayaquulu wuxuu dhahayay marka aqsir gaabsaniyaho fawajadahu yowman maalin ayuu arkay calaa dembin dembi korkii ayuu ku arkay isagoo dhex taagay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aqsir gaabso faqaala waxau yidhi khalliinii iga tag aniga iyo warabbi iyo rabbigey aniga rabbigeyna isaga keen dhexbax ayb abucista adiga miyaa lagu soo bixiyey ma lagu soo saaray raqiiban yacni inaad ii darban tahay oo i waardiyeynayso caleyha ani korkeyga korkeyga inaad waardiye ka tahay miyaa adiga lagu soo bixiyey faqaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa yakfirullaahu ilaahay ma dhaafaayo laka adiga kuuma dhaafaayo ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay ninkuu dembi dhaafaayo waa gardarraystay ninkaninkan aw amase laa yudkiluka allaahu aljannata ilaahay janno kuma gelinayo adiga maantani dembigan aad ku jirto ilaahay janno ku gelin maayo faqabada arwaaxahumaa arwaaxdoodii buu qibdooday labadoodii baa allah ruuxdii ka qaaday faijtamacaa cinda rabbi alcaalamiin rabulcaalamiin agtiisay ku kulmeen faqaala lihaada almujtahidi faqaala alla wuxuu yidhi lihaada almujtahidi midkan dadaalayay a kunta bii caaliman a kunta adiga miyaad ahayd caaliman bii mid aniga i og cilmi miyaa ii lahayd aniga ninkan inaan janno gelina inaanan gelinaynin inaan u dembi dhaafa inaanan u dembi dhaafaynin adiga cilmi miyaa ii lahayd aw kunta calaa maa fii yaddii qaadiran aw kunta mase waxaad ahayd calaa maa fii yaddii gacantayda waxaa ku jira qaadiran ku awood u leh aw kunta ma waxaad ahayd qaadiran ku awoodo calaa maa fii yaddii gacantayda waxa ku jira oo dembi dhaafka iyo jannada iyo adiga ma awood ulo iga qaadi karoo sidaa rabta yeeli karta wa qaala lilmudnibi kii dembaabayna wuxuu ku yidhi idhab tag fadkul iljannata jannada gal biraxmatii naxariisteyda ku gal waxaa ka muuqata marka ninkan dembaabi jiray waa dembaabi jiray laak muslimu ahaa ila jannada ma gala qofaan muuxid ahaynan towxiid lahayn isaga marka islaamnimadiisii saxiixay ahayd dembi buu ku ibtilaysnaa marka ninkan kalena waa daacadiisii iyo cibaadadiisii iyo aad iskula weynaaday markaasaa hadalkan ka soo baxsay wa qaala lilaakhari kii kale wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga buu ku yidhi malaa'igtii ila naari ninkan naarta geeya cadaaladda allo naarta uu ku galay marka warkan uu yidhi baa war weyn marka kan ayaa wax naar lagu gala marka qof in la yidhaahdo ilaahay uga dembi dhaafaayo malcuun waaye waa qof jannada ma gelaayo qofkaasi iyo ninkan naarta waa gelaya waa la hubaa iyo ma la dhihi karo intii ilaahay sheegay qur-aanka uu ku sheegay nebiga ashkhaasti uu magacaabay ayaa la jesmin karaa inay ahlunaar yihiin ee qof nolol hadda ku jirta waa ahlunaar ma la dhihi karo maxaa yeeley inuu isku soo haluuno muslim noqdaa laga yaaba amaa kufaarta dadka dadka dhintay waxaa la dhihi karaa wasfi caama ninkii gaalnimo ku dhintay o dhan naartuu gelaya waa la hubaa kaas qofkii gaalnimo ku dhintay naartuu gelaya dadka qaarkood annaga waxay ku dhinteen ma ogaa kara m inaanan ma ogin dadka qaarkood waxay ku dhinteen baynahum wa bayna rabbihim w kaasoo kale marka ma lagu dembaabi karo qofkii daahirka gaalnimo uga dhintay de xukun gaaluu leeyahay adduunyada marka la joogo aakhiradana haddii ilaahay waxa uu ka og yahay hadduu gaalnimo ku dhintay naartuu naartuu aadaya sidaasu marka ninkan uu yidhi meeshaan marka wallaahi laa yakfir allaahu laka iyo aw laa yudkiluka allaahu aljannata iyo waa laba kelmadoo marka aada khatar u ah dadka qaarkood marka dembi aan mar qofka intay noololi ku jirta dembi aan toobo lahayn ma jiro haddii qofka uu toobad keeno dembi kasta uu ku dhacay waa laga toobad keeni gaalnimo xataa waa laga toobad keeni karaa marka ma jira dembi qofka hadduu ka soo noqdo ilaahay uga soo laabto towbadiisu ma ansixin la dhihi kara male hadday towbadu saxiix tahayba shuruuddeedii waafaqsan tahay ilaahay dadka waa ka towbad aqbala ina allaha yakfiru dunuuba jamiican amaa qowluhu tacaala lam yakun illaahu liyakfira lahum iyo aayadaha sidaasoo kale iyo sumasdaaduu kufran dadkan yanii gaalnimada ku yani ina aladiina aamanuu uma kafaruu taas macimraan uma sdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum waulaa'ika hum adaalluun lan tuqbala towbatuhumtaas macnaheed marka maxaa laga wadaana waxaa laga wadaa dadka yacni uma sdaaduu kufran baa ku jirta ay maatuu cala alkufri muasiriintu saasay dhahayan uma sdaaduu kufran ay maatuu calaa kufrihim say u kororsanayeen u kororsanayeenay ku dhinteen gaalnimadii ilaahay marka uma dembi dhaa tooba ma loo dembi dhaafayo kuwaas middan lam yakun illaahu liyakfira lahum ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiilan ilaahay ma u dembi dhaafayo taasna macna uma sdaaduu kufran taas lam yakun ilaahu waxay ku fasiraya waxay ku fasirayaan middan ay maatuu cala alkufri gaalnimadii ku dhintay ku fasirayaan mar qofka gaalnimo inuu ku dhinta un towbada ka celi karta ee ruux marka naf ku jirto towbow keenay ma laga aqbalin wax jira maaha mararka qaar yani waxaa dhici karto qofka inuu towbad keeno la yidhaahdo laakiin towbadiisa lama yeelaayo in la dhaho macnaheeda marka waxay ka wadaan culummada haddii uu ku waajibay qatli ama dil dilka kama dhacayaa laga wadaa ee towbo lagama aqbalin wax kale waa iyadan dad baa waxaasay isku qasaan isku qasaan hadhow marka waxaa weeyaan wixii dhammaa waxay ka dhigayaan marka wax qofkan hal albaabuu ka baxay soo noqod dambe ma lahan kaas marka sax maaha wa qaala lilaakhari ka kale wuxuu ku yidhi idhabuu bihi ila annaar naarta la taga qaala abuu hurayrata waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay latakallama bikelimatin buu ku hadlay ow baqad dunyaahu dunyadiisi adduunyadiisii halaajisay wa aakhiratahu halaajisay qaala xadaanaa cusmaan bnu abi marka dadka inaan la xukumin iska jiran qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa bnu culayata can cuyaynata bni cabdiraxmaan can abiihi can abi bakrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam maa min dembin dembi ma jiro ajdaru ka haboonaansho badan an yucajila allaahu min an yucajila allaahu ilaahay subxaanahu watacaala inuu usoo dedejiyo lisaaxibihi saaxibkiisa alcuquubata cuquubada uu usoo dedejiyey fi dunyaa ugu soo dedejiyo maca maana lala qabo weliba yadakhiru lahu oo u kaydinayo alleh fil aakhirati oo ugu kaydinayana lala qabo midlu lbagyi bagyiga la mida wa qadiicati raxim qaraabogoynta la mida shay gardar gardarrada dadka lagu gardaroodo qaraabogoynta qaraabada la gooyo wax lamida ma jiro oo ilaahay uu cuquubadeeda adduunyada kusoo dedejiyo labadaas qofkii gala yacni adduunyada loogu soo dedejina cuquubada adduunkan dhanna waa iska taariikh waay inta aad ku nooshahayoo joogtid dadka bakyiga iyo gardarrada badan maxay ku dambeeyeen haddaad fiiriso silac bay ku dambeeyeen ayagana taariikhda marka waxaan kuugu xeerano ama aa maqlayso ama aa arkayso waa lagu waana qaataa nam marka qofka bakyi hadduu sameeyo waa usoo degdegay cuquubada kan ku dhac dhiiggiisa maalkiisa naftiisa cirdigiisa hadduu kaa ammaan geli waayo cuquubadii waa kugu soo degdegaysa adigana marka baqyi qofka inuu iska ilaaliyo gardarro dad muslim lagu gardaroodo iyo qaraabadoo la gooyo wa qadiicati raxim wabilahi towfiiq sal